subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa aada u soo badanayay soomaalida qurba joogta ahi ee doorka ku yeelanaya siyaasadda waddamada ay ku nool yihiin meelaha ay soomaalida sida aadka ahi uga soo muuqdeen waxaa ka mid ah gobolka minnesota oo soomaali badan xilal loogu doortay gobolkaasi ayaa waxaa toddobaadkan socdaal xog ururin ah ku joogtay leyla cali cilmi oo ah gabar soomaaliyeed oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada gothenburg ee waddanka sweden islamarkaasina u sharaxan golaha baarlamaanka ee dalka sweden leylo cali cilmi ayaa waxaa kulamo goonigooni ay la yeelatay mas-uuliyiinta xilalka loo doortay ee soomaalida ah iyo kuwa xilalka u tartamaya intuba waxaana kulan ballaaran oo ay jaaliyadda la qaadatay warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade
leyla ayaa ujeeddada socdaalkeedu waxay ahayd inay xoog ka hesho waxyaabaha u sahlay soomaalida minnesota in muddo kooban gudahood ay horumar uga gaaraan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dalkan maraykanka gaar ahaanna gobolka minnesota runtii anigu waxaan u imid inaan horta wixii aad anaga nagu dhaantaan markii aan anagu nahay diaspora diasporadu way isdhaantaa waddan wanaagsan waan ka imid laakiin horumarka idinkaa nooga dheereeya runtii hadday siyaasad noqoto iyo hadday ganacsi noqoto uma malaynayo magaalada gothenburg in laga helayo intaasoo musharaxa iyo intaasoo xilhaya oo hal goob isugu yimaada sida caawa waad mahadsantihiin horta lila cali cilmi oo ka hadlaysay sababta ku kaliftay inay u tartanto golaha baarlamaanka ee waddanka sweden ayaa waxay sheegtay in bulshada soomaaliyeed ee sweden ay baahi badan u qabaan inay helaan cid afkaartooda ka turjumi karta oo ku matasha golayaasha lagu gorfeeyo arrimaha bulshada anigu in leylo la i doorto oo leylo ha la doorto hadafkaygu keliya ma aha anigu shaksi baan ahay ummadda soomaaliyeed annaga muhiimaddeennu waxa weeyaan inaynu helno dad ina matala matalaad dhaba inaynu helno matalaada dhabtaana waxaan aniga ula jeedaa inaynu helno dad inaga afkaarteenna matali kara afkaarteennu maxay tahay afkaartu waxa weeyaan danta aynu wada wadaagno ilan dan wadaag baynu nahay moogtaa ee midab baynu wadaagnaa diin baynu wadaagnaa dhaqan baynu wadaagnaa oo diinteennu wadaagnaa oo waxa ugu muhiimsanaa marka inaynu helno dhallinyaro soomaaliyeed oo afkaartaasi nagu matali kara shaksigu muhiim ma aha marka aniga hadafkayga ugu weyn waxa weeyaan waddanka sweden waa waddan xisbiyo badan uu ka jiro in ummadda soomaaliyeed horta awooddeeda la mideeyo oo awooddeeda awooddaas ay hoos tagto xisbi waayo haddaan ummad ahaanaan anagu aan ahayn ummad ku tiirsan xisbi waxba waddanka kama dhex noqonayno marka runtii hadafkayga ugu weyn waxa weeyaa inaan awooddaa isu keeno madaxa dalladda isutagga haweenka soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo wow habboon cabdulle ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso doorkay haweenka soomaaliyeed ka ciyaarayaan siyaasadda meel kasta oo ay ku nool yihiinba habboon ayaa xustay in ujeeddada loo aasaasay ururkoodu ay tahay in la soo saaro haween wax hogaamiya oo ka muuqda goobaha talada lagu gooyo iyadoo xustay in dhowrkii sano ee lasoo dhaafay gobolka minnesota ka soo baxeen dumar soomaaliyeed oo u tartamay kuraas kuna guulaystay afartii sano ugu dambeysay way soo dhaqaaqeen waa soo baxnay gabdho badan oo soomaali ayaa hadda siyaasadda ku jira ilhaan cumar oo ah state representative fartuun xasan iyo haddeertaanoo laba gabdhood noo cararayaan hodan xasan oo nala joogta iyo farxiyo khaliif maasha allah waxa aan markaan ku leeyahay waxay tahay waxaa ka soo jeedaa dumarka soomaaliyeed qof kasta wuu arkaa waxaa dhici karta laakiin in dadka qaarkood ee xoogaa ay ad adgegishid amase aysan ku faraxsaneen adigoo gabar yara inaa ilaa heerkaas gaartid dhagha u dhigin cabdi warsamo oo qofkii ugu horreeyey soomaaliya ah ee dalkan maraykanka loo doorto xubin golaha deegaanka ah markii labaadna loo doortay golaha deegaanka ee magaalada minneabolis ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in jaaliyadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba ay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda oo ay golayaasha ay ku yeeshaan matalaad waxauna carabka ku dhuftay in ka shaqaynta arrimaha bulshadu aysan ahayn wax sahlan public serviceka ama shaqada bulshada waa shaqo adag mushaar fiican ma lagu helo maxay ahayd magac weyn ma lagu helo marar badan eed iyo maxaa la dhahaa karbaash badan baa kala kulmaysaa laakiin haddii mujtamaca aan la matelin horumar ma la gaarayo marka leyla waa ku mahadsan tahay inay magaalada gothenburg u sharaxan tahay oo ay rabto inay noqoto xildhibaan oo dalka sweden waxayna noqonaysaa waqti taariikhi annakana waa soo dhaweynaynaa minneabolis ku soo dhawow qofkii aan aqoonle dee minneabolis waxaa dhisay dad ka yimid scandinavia kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa cabdiqaadir xasan a k oo dhowaan loo doortay guddiga goobaha bilicda iyo garoomada lagu ciyaaro ee magaalada minneabolis musharaxiinta hodan xasan iyo cumar faatax oo ka mid a afar musharax oo soomaaliya oo ku tartamaysa kursiga degmada lixdan iyo laba a ee magaalada minneabolis ay ku leedahay golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota waddanka sweden ayaa sanadkan waxaa iyaguna kuraas kala gedisan u tartamaya musharaxiin soomaaliya oo saddex ka mid ahi isku xisbi yihiin iyagoo u kala tartamaya saddex kuraas oo kala duwan saddexdaas qof ayaana waxaa ka mid a layla cali cilmi oo haddii la doorto noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ee ka mid noqota gole baarlamaan oo ka tirsan waddamadan laysku yidhaahdo skandinafiyanka maxamuud mascade v o a minnesota